عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب القيام للجنازة هذا كان باب bayaani xukmi alqiyaami liljanaaza wuxuu u baabaysan yahay xukumka uu leeyahay kiciddan loo kacayo janaasada marka la arko taas buu balbaabkeedii yahay kollay baabab kalena uu isu keen raacin doonaa ee waxa weeyaanuun kollay bal ruuxii isagoon la socon janaasada ay janaaso ay martay ama masjidkiibaa buu joogaa musallii buu joogaayoo janaasa la keenay kiciddii uu kacayay iyo goortuu fadhiisanaya kii isagu la socdaybaa janaasada raacaya dee halkii lagu aasayay uba raacayay isaguna goorma uu fadhiisanayaa dee hadhow marka la gaadho waa meeshii madfankii ama qabrigii laba gaadho bal umuuraha taraajin buu u dhigan doonaa waana inoo iman doonaa biidni illaahi tacaala wuxuuhi musanifku xadaثna عlي بن cabdالlahi qala xadaثna سfyaan qala xadaثna الزhriy can saalimi can abihi can camir bn رabيcaةa can الnabiyi slى الlah عlيه وsلم qaala anahu qaal bal xadiidka kolley waan xadiian hore in kolley kuwa lamidana waan barhkood baan soo aragnay laakiin imaka xaggii qiyaamkii waxay ku tacalluqsanaa axaadiid buu isu keen raacin doonaa xadiidka sanadkiisana ladaa'iftiisa waxaa ka mid ah dee saalim ibnu cabdilaahi iyo zuhri oo tilmiidkiisii labaduba taabiciintii bay ka mid yihiin waanay kala warinayaan saalim ibnu cabdilaahi aabihii waa cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumarna maanta xadiidka caamir ibnu rabiicata ayuu ka warinayaayoo waa saxaabi saxaabi ka warinaya iyo taabici taabici ka warinaya sanadkan keliya inoogu wada sugan laba taabici oo kala warinaya iyo laba saxaabi oo kala warinaya camir ibnu rabiicana horeba waynuu soo maray waa dadkii saabiqiinta ah inuu ahaa xabashana uba hijrooday taas baynu kuba soo maray walaanu quraysh ahayn laakiin dee iyagu la degi jiray bal qoyskoodan reer bani cadi ama aalulkhadaab baa u xilfi laba lahaaye haddaba camir ibnu rabiicata ayaa wuxuu uhi can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal idaa ra'aytum haddaa aragtaan aljanaasata janaasada aragtaan oo waa meydkii markaa aragtaan faquumuu kaca oo istaaga xataa tukhallifakumaa ilaa ay idin dhaafayso oo janaasadaasi ilaa idin dhaafayso istaaga oo bal taagnaada taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi qaala zuhriyu akhbaranii saalimun can abiihim sufyaan bal waxa weeye waa kii marka horeba sanadka inooguba sugnaa waa sufyaan ibnu cuyeynata ee laakiin waxa ka warinayay markii hore caliy ibnu cabdilaahi baa kaba warinayay imikana waa kanoo lafdi labaad buu soo celiyo lafdigan siuu sheekhu sheegayo waa xumaydi oo sufyaan kaba warinaya lafdigiisiiba weeye laakiin imika caliy bnu cabdilaahi markaan eegnoon riwaayadiisii isaga uun aan halkan soo raacino waa sanad mawsuuleed waxay ka dhigantahay caliy bnu cabdilaahi baa labadan lafdi ay noo soo socda caliy bnu cabdilaahina waa imaamkii cali bnu madiiniye sufyaan kagaba wariyey lafdiga inoo dambeeyana kolley waa ka xumaydina uu sufyaan kaba wariyey oo sufyaan wuxuu ihi qaala zuhriyu akhbaranii saalimun can abiihi qaala akhbaranaa caamir bnu rabiicata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam labadaa in lafdigu waa kii hore uun inta yar xumaydi uu kaba siyaadinaya mooyaane oo isagoo aanu sheekhu halkan wasilin aanu dee sanadkeedu mawsuul ahayna iska tacliiqaytay laakiin muslim iyo sanadkeeda ay dhammeeyeen farqiga labada u dhexeeyaana waxa weeyaan waa taan leena cali bnu madiini dee san daahirka cibaarada bukhaari labadaba waa ku wariyay siyaaq waana xumaydna siyaaqiisiiye laftiga hore maxaa inooguba sugnaa sufyaan inuu yidhi xadaana zuhriyu waa mid iyo can saalimin can abiihi can camir bni rabiicata bal zuhrina xadaanaa buu kaba cabiray inta kalena can baa u dhaxaysay lafdigan dambuu inoo soo naqliyey maxaa ah sufyaan wuxuu yihi halkii xadaanaa qaala zuhriyu waana sheekhiisii uu kaba maqlay xadiidko uu kaba maqlay qaala zuhriyu halkii can saalimin can abiihi iyo can camir bni rabiicatana muxuu yihi zuhri akhbaranii saalimun can abiihi qaala akhbaranaa caamir bnu rabiicata oo bal waxa weeyaan sanadku waa kii hore uun ee labada siyaaqna waxa ujeeddadu ay tahay kan dambe mid kastaaba marka la eego zuhrina can saalimin haba yidhaahe waa kan akhbaranii saalimnu yidhoo saalim uu kaba maqlay ibnu cumarna caamir ibnu rabiica uu kaba maqlay dee bal matalan intan weeye laakiin wax kale oo dee matnigii imika isbedelaya ma jirto waxaa nuur sheekhu yihi raximahu llahu tacaala zaada alxumaydiyu xumaydi wuxuu siyaadiyey xumaydna waa sheekhii bukhaariba talaamiiddii waaweyneed ee ibnu cuyeynana ah saacad ibnu madiiniba uu ahaa tilmiidkii shaaficiina oo masr baabu la tegay markuu dhintuu soo noqday waa cabdulaahi ibnu zubayr oo dee kitaabkaba hore aynugu soo aragnay xadiidkii koobaadna ninkii warinaya ahaa macnaa uu siyaadiyeedu waa can sufyaana cani zuhriyi dariiqaan hayno ayay siyaadadu tahay oo xumaydi baa isagu musadkiisana waa sida kuba sugan muslim oo kalena qolooyin kale oo dee isaga la jiraba waa kaba wariyey iyagoo sufyaan kaba warinaya bal maalan taas oo wuxuu ihi xataa tukhallifakum aw tuudaca halkaan markii hore kusoo aragnay xataa tukhallifakum ayaa maxay ahayd intana la socotay siyaadada ah oo aw tuudaca ama la dhigo ilaa idin dhaafayso ama la dhigayo macnaha xadiidkuna waxa weeye ruuxii ay janaaso dee kuba soo baxdee lala soo maray janaaso ama meyd lala soo maray horta maxaa u jidaysan bal la amrayaa haddii amarkuu istixbaabba haba noqdee inuu istaagu kaco intee buu taagnaanayaa dee ruuxii ay socotay marka ay dhaafto ay socoto hadduu fadhiyo waa iska fadhiisan karaa waa inay dhaafto haddii aanay dhaafin boobde masjidkii baaba la soo geliyay ama musallihii oo uu kacay marka lama sii wado ee waa la dhigay ilaa inta laga dhigayo markaa dhulkii inuu taagnaado macnaa haddii ay socoto lala socdona oo ay dhaafaysana intay ka dhaafaysa ha taagnaado haddii markaa aanay dhaafahayn oo la dhigayana inta dhulkii laga dhigayo ha taagnaado intaas weeya awtowdacan oo bal matalan ziyaadada intay inoo faa'iideynayso bal xadiidku laakiin weli axaadiis baa inoo socotaa waaba tan intan aan idhi waqtigaas u fadhiisanayaa baabun mataa yaqcudu goormuu fadhiisanayaa idaa qaama hadduu kaco liljanaasati janaasadii u kaco janaasadii uu kaco kolley waa meydkii dee waxaan horena kitaabka bilowgiisa markii laftigan janaaso in kitaabuljanaais baynu soo marro on idhi waa jamcu janaasatina waataa sheekhaana ama sharaxay nooguba sugnaydee laba luqo ayay soo naqliyaan waa jiimta in la fadxiyo iyo in la kasriyo waa laba luqo laftigana janaaza iyo jinaaza way wada bannaan tahay laakiin waxaa jirta in barhkood ay kala farqiyaan oy yidhaahaan janaaza marka ay tahayna waa meydka nacashka saaran ama naxashka saaran nacshiga ayaa janaase lagu magacaabayo janaasa markaa meydkii bay noqonaysaa laakiin markuu cala sariir ama la cala nacshiga haddii jinaaza la yidhaahana waa naxashka naftiisa ama sariirtan iyo nacashiga mid lagaba cabiraba markaa weliba uu meyd saaran yahay oo barhkood baa saa kala farqiya kale umuuro waa asraarta luqada carbeed bakar abu zayd baa soo naqliyo kitaab asraarulcarabiya la yidhaaho axmed taymurley kaba soo naqliya laakiin kitaabka dee horta cibaaradu iyadoo saa u dhan man arag in bay kagaba sugan haddaanu meel kale kuba soo naqlin halkii aan arkay fatxulmuqiitna waa kaba soo naqliya isaga ma tatabucino ayaa waxaa la arkaa dabcadan haysiyatiisu inay kalaba dunaayeen xagga raqamka u tilmaameen laakiin waa lafaado deetani ay kaba mid tahay oo xagga luqada ah siday kuba yimaadaane yaa laftiga muxuu ahaa ama cibaarada waa cibaaro luqada carbeed iyo asraarteeda un kaba midaya baltaa laa taftaxi iljiraaba walaa taksir ilqascata waata laa taftaxi iljiraaba walaa taksir ilqascata waidaa dakhalta makata faftax dawaa waidaa kharajta faduma dawaa waljanaasatu bilfatxi waalkasri markaa falaclaa lilaclaa walasfalu lilasfali taas waa malakun waalmaliku bikasri laami fi lardi wabifatxihaa fi samaa waa adigu ujeedada markaa maxay tahay luqa carbeed haddaad tahay jiraab markaad sheegayso ha fatxin luqada carbeed jaraab lama yidhaah waa jiraab waxaa lamida khizaano oo kale oo iyaduna ay yidhahaan laa taftax ilkhizaana waxaa macnu noqonaya hafuri khasade laakiin ha kor dhabi weeye khadeedo luqada carbeede dee saxiix waa khazaana una khazaana ma jirto walaa tagsir ilqasca eeg macnuu waaba hagaagaya xeelada ha jebin laakiin maxay uga jeedaan luqada carbeed qaafta lama kasriyo waa fatxa qasca la yidhaaha qasca ma jirto luqada carbeed taas oo kale lama kasriyo markaasa maxaa laba socotay oo lafdigu ahaa haddaan weliba kelimo ka boodin waidaa dakhalta makata faftax dawa ujeedadu waa tan ay yidhaahaan waxaa dee waqtigii ikhtiyaarka la lahaaye ruuxu raaxilada u raranay halkuu doono uu kaba soo geli jiray dhinacii rasuulku kaba soo galay daa dawa ayaa la odhanaya halkuu ka soo galae macnaa maka markaad gelayso laftigan soo arare waa laga soo galaadaa da-du way fadxisan tahay oo kordhowda faftax furto waa xarafka iftax daa dawa dheh waidaa kharajta faduma dawa oo marka la baxayana waatan ay idhahaan istixbaabku duudawa in lagaba baxo marka halka laga baxayana dawa maahae waa duwa eh god markaasaa maxaa ogsoonay waljanaasatu bilfatxi waalkasr janaasadu jiimtana waa la fadxiyaa waana la kasriyaa laakiin cibaarada maxayd falaclaa lilaclaa waalasfalu lilasfal alaclaa macnaa waa fadxada dee inay taasaa ku sarraysa soobaa kor ah ka sareeya meydkaana sareeya soo maaha magaca waa meydkaa la odhanaya walasfal waxa hooseeya kasradii iyaduna lilasfal nacashku ka hooseeya weeye sariirtee taasu uma suqdaan markaasaa dee walmeliku bikasri laami fi lardi wa bifatxiha fi samaa macnaa lafdiga almelik haddii laamta la kasriyo waa wax dhulka ku sugan waa boqorkii soo maaha haddii laamta la fadxiyo dee waa malaa'igtii waa fi sama oo kale waa adigu asraar luqa alcarabiya taas bal waxaan leenahay janaasa labada laftibe imaka tan markaan meydka u jeedno maxay noqon jiimtaan fadxinaynaa jiimtaan fadxinaynaa haddaba idaa qaama liljanaasati xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna اlayث can naafici can ibni cmra radي الlah canهma can camr bn rabicata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam qaala anahu qaal oo xadiidkii makaan kaba soo baxnay laakiin markii hore waa saalim baa aabihii ibni cumar kaba warinayey imaka waa mawlihiisii naafic weeye waa naafic waa dariiqii naafic qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay idaa ra'aa hadduu arko axadukum axadkiin janaasatan meyt u ama janaaso uu arko fain lam yakun haddaanu ahayn maashiyan macaha mid la socdo dee kii la socday ma fadhiisanayo waqtigu fadhiisanaya waa inoo dambeeya isagu goortuu fadhiisanayo faliiqum ha istaago xataa yukhallifaha ilaa uu isagu weydaaranayuu dhaafayo aw tukhallifahu adugu waa shaki halkan sheekhuna wuxuu leeyahay ama waa bukhaari shakigani ama waa qutayba markuu isagu u warramayo waayo nasaa-i oo qutaybe kaba wariyey iyo muslim oo qutaybe kaba wariyey dariiqa laydna ay tahay iyaga waxaa intuba ayd riwaayadoodu xataa tukhallifahu oo waa imaka qutaybe iyo moxamed ibnu rumxin waa muslim qutayba oo dee nasaa-iya waana kan uu kaba wariyey iyaga shaki ma jirin wax kalena xataa tukhallifahu bayd waana lafdigan markii hore kuba soo maray ee wuxuu leeyahay markaa xaafid ibnu xajar ama waa bukhaari ama waa qutayba markii uu bukhaari laakiin ka maqlayay xiina xadaahu haddaba xataa yukhalifahu tukhalifahu amase aw tuudaca la dhigayo min qabli an tukhalifo intaanay dhaafinba la dhigayo bal xadiid labaadna waa kan xadaana axmed bnu yunusa qaala xadaana bnu abi di'bin can saciidin ilmaqburiyi can abihi qaala anahu qaal kole axmed ibnu yuunus dee in badan baan soo aragnay waana nin imaama oo axmed ibnu xambal baaba sheekh alislaam kaga cabiray nin balaa doonayay inuu cid u tilmaamo bal culimada uu ku hanuunyo ula rexleeyo ayuu yihi waxaad u baxdaa ood u rixlaysaa axmed ibnu cabdillaahi ibnu yuusufa inahu shaykhulislaamiba marka waa awowgii baa loo teeriyey uun waa kaasoo dee raga kitaabka waa ku badan yahay ibnu abidimina waa saasoo kale uun moxamed ibnu cabdiraxmaan abudibigani meel danbuu soo gelaya abtirsiintiisa waa nin imaame isaguna kitaabkana in badan aan kusoo aragnay kuna arki doonno haddii a laydhaha faqihina ahaa imaamna ahaa waana nin qureysha weeye bal musanifna ahaayo waa dabaqadii imaam maalik oo kale nin waricana waa ahaayo taqwo badan iyo tawaaduc badan ee bal taas umuuraha lasoo naqliya waxaa ka mid ibnu cabdilbar baa tamhiidkiisa waa kitaabkiisan uu muwadaa kuba sharxay tamhiid ayaa wuxuu soo naqliyaa nin khaasi ibnu kays la odhanayo kolley culimmadii maqrib ahayd una soo rixlaysay madiine iyo imaam maalik iyo oo dee imaam maalik madiina wax kaga maqlay khaasi ayaa wuxuu uhi markii ugu horreeyuu madiine soo galay dee isagoo masjidkii fadhiya ayaa ibnu abidibi soo galay ibnu abidibibaa dee liamrin maa waa u fadhiistay uu fadhiistay isagoon salaad tukan dee salaadu waa sunnana taxiyatulmasjidku iyo dee wax waajiba maaha markuu fadhiistay baa khaasi baa wuxuu ka cabiray oo wuxuui yaa haadaa juluusuka min qabli an tuxayiya almasjida biragcatayn jahlun waa siduu ka cabir ninkanu fadhigan aada fadhiisatay adigoon masjidkii dee laba ragcadood ku bariidin ku salaamin waa jahli ama hadalkaasoo adigu hadal jafa ay kuba sugantuu yidhi faqum farkaca ragcatayn imaamkii uu kacayo labadii ragcadood buu tukaday markuu tukaday ayaa salaadii haddana dee loo sugayay fariidadii la tukaday markii la tukadunbuu tirsaasa dhabarka saaray oo dadkiinbaa soo goleeyay isaguna uu fadhiyaa waa ka qaasi khajiray yaxyaxay waaba taas dadkiibu weydii yihi muxuu ahaa sheekhani odeetaa lagu yihi de waa ibnu abi dib axadu fuqahaai madiinati wa ashraafiha sheekhi wuu yihi kuma garanahayn raaliga ah oo hadalkii u kuma hadlo intuu yihi muxuu yihi hadalkii yaa haadaa amartanaa bikhayrin fa adacnaak laa calayk amartanaa bikhayrin fa adacnaak waar wax dhibi ma jirto khayr baadna amartoo noo sheegto annaguna waanu ku adeecne waxaa jirta waa insaafkoodii iyo tawaaducii baan leeyahay bal markaa laga yaaba mid kale inuu odhan maxaa jira waaba sunna waa san dee murad gelila hadda isaga xugudhama isdeji khayr baadna amartay oo annaguna anu ku adeecnay wax meesha jira ma jiraan oo xarajiya taas ibn abi dib raximah llah ibn cabdilbar baa soo naqliya tamhiidkiisa qaala wuxuu yihi haddaba can saciidin almuqbiriyi can abiihi maqburi aabihii abu saciid kaysaan buu kaba warinayaa saciidna horesan usoo sheegnayna in saciid iyo aabihii labadooduba abu hureyre waxbay ka wada wariyeen waa laba taabicuun oo isla dabaqo ah laakiin kolkolna labadoodaba idlaaq waxa u yimaadaan asaaniida almaqburiyi iyadoon la raacin ma saciidba ma abu saciidba iyadoon la kala saarina almaqburiyi laakiin ibnu abidibi saciidun buu la kulmay saciid buu la kulmaye muu soo gaadhin ama lamuu kulmin abaa saciido qariinay noqoto haddii intay noqoto canilmaqburiyi keliya ibnu abidibi ka horeeyo kaasi waa saciiduna ma noqda waalidka ma aha abaa saciid maaha waayo ibnu abidibi waa qariino taa cadaynaysa waayo lamu kulmin oo ama kaysaan wuxuu uhi qaala kunaa waxaan ahayn fii janaazatin janaaso ayaanu kuba sugnayn fa akhada abuu hurayrata radia allahu canhu janaaso waa meyd bay soo raaceen qabrigii baa la joogaa markaas abuu hurayra deeta wuxuu qabtay biyadii marwaana marwaano markaa waaliga madiine ahaa ayuu gacantiisa qabtay fajalasaa way fadhiisteen qabla an tudaca iyadoon weli janaasadii dadkii degtoodii ay saaran tahay oo weli dhulkii aan la dhigin ayay fadhiisteen marwaan baa fadhiistay abuu hureyrana uu la fadhiistay fa jaa abuu saciidin radia allahu canhu abuu saciid baa yimi waa abuu saciid alkhudri fa akhada wuxuu qabtay biyadii marwaana marwaan gacantiisii buu qabtay oo fa qaala wuxuu uhi qumkac fa wallaahi baan ku dhaartay laqad calima waa og yahay oo uu ogaya haadaa kani ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nahaanaa inuu naga nahayo can daalika can daalikada waa can iljuluusi qabla an tudaca weeya aljanaasa inaan fadhiisanno intaan janaasada markaa la dhigin rasuulka ilaahay inuu nagaba nahaye waa og yahay kac faqaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi raximahu radia allahu canh sadaqa run buu sheegay taas bal waana dee imaka halkan nooguma sugna miyuu kacay mise ma kicin laakiin xaakim oo iyaduna bal qisadan wariyey ayaa markii uu abuu saciid kuba yidhi saase intuu kacay ayuu ku yidhi maxaad ii kicisay dee waabatan xadiidkuu uba sheegay oo abuu hurayru ku yidhi famaa manacaka an tukhbiranii dee waa isagoo sunnana markaa abuu hurayre arkay maxaa kuu diiday inaad ii sheegto kunta imaaman fajalasta adaa imaamkii ahaa waad fadhiisatay aniguna saasaan uba fadhiistay oo dee kale hadaad fadhiisatay adigu dee mala arrintiina isagoo arkayay inaanay waajibba ahayn ee bal uu kiciyey oo dee uu istaagay bal markaa xadiidka maxaa iyada inoogu sugan ama labada xadiisba janaasadii ruuxii laba socday waxa weeye ama kii la socday ama kii iyadu ay soo martee kacay haddii aanay dhaafahaynoo ama masjidkiibaabuu joogaa ama musalliibaabuu joogaa bal matalan taas oo kale waxa weeyaan kii kacayna wuu taagnaanayaa ilaa inta dhulka la dhigayo in kii la socdayna dee sida xabaalaha marka la geeyo intaan la dejinayn iyadii dee nacashkii aan dhulka lasoo dhigin haddii dadku inta badan waabay taagnaadaan meelahno meel la fadhiisaa ma jirtee haddii uu doonayo inuu fadhiisto dee uu iskaba fadhiisan karo horta ha suga weeye inta iyada dhulka lagaba dhigayo ee intaa weli aan dhulkii la dhiginan gaarigii laga dejin ama degtii dadka aan lagaba dejin yaanu fadhiisan inaan laba fadhiisan waa iyada inta inooguba sugan xadiiada mlaftiyadana waxay noo caddaynayaan xadiidkeenii ka horeysay camr ibnu rabiica warinayay bay inoo sii bayaaminayaanoo labada xaalaba kii la socdaynay ilaa dhulka laga dhigayo ma fadhiisanayo kii isagu ay soo martayna hadday dhaafto unay marayso dee waa halkeedoo markay dhaafto dabadeed buu isagu hadduu markii hore istaagay uu fadhiisan haddii meesha uu joogo la dhigayana intaa dhulka laga dhigay ama masjidkii ama halkii lagaba dhigayo dee iyada markaa waxa weeye ma noqon ma fadhiisanayo saasaa iyada axaadiida inooguma sugan baabun kolley waa tarjamatana ku dhow umuur baanu dee marka hore laftigeedu aanu halkaa inooguba iman buu tarjamada raacinayaa isagoo bal riwaayaad kalena kaley raajxalayo tarjamada ku kala raajax yeelaya laakiin macnuhu waa kaan soo ogaanayo wuxuu ihi musanifku man tabica janaasatan ruuxa janaaso raaca falaa yaqcud yaanu fadhiisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigayo can manaakib arijaal ragga garbahooda iyo degtooda lagaba dhigayo waatii lafdiga xataa tuudacadii unbaaba imika inoo soo socda bal wuxuu lafdigan can manaakib arijaal halkan sheekhu ugu kordhiyo ama wuxuu inoo faa'iideynaya markan xadiidka laqbayno ayaan sheegi doonaa fain qacada hadduu fadhiisto oo ruuxba uu fadhiisto umira bilqiyaam waa sida xadiidka aan soo marhi taagni baa la amraya ujeedadu ruuxi hadduu fadhiisto kol hadduu fadhiistay waa tegay oo in meesheediiyo waqtigeedii wuu tegay oo markaa uu iska wadanaya kici dambe wax faa'iide ah ma laha ama lama amrayo lama odhanayee hadduu fadhiisto weli iyadiina aan la dhigin horta ha kaca weeyaanoo waa la amrayaa inuu kaco saa dee abu saciidba uu yeelay xadaana muslim yacni bna ibrahima qaala xadaana hishaamu qaala xadaana yaxya can abi salamata can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala anahu qaal kolley asaaniidda dee dadka waa dadkii inaguma badnaa cibaaradan yacni bna ibraahimna waxaa looga jeedo horaan usoo sharaxnay hishaamkuna waa hishaamu dastawaa'i yaxyuhuna waa yaxya bnu abi kaiir wuxuu ihi markaa abu saciid alkhudri can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala idaa ra-aytum haddaa aragtaan aljanaasata janaasada faquumuu istaagoo kaca in bal xikmadda maxaa loo kacayaa taa baab kale ayay inoogu dambaysaa faman tabicahaa markaa in haddii dee bal waxa weeyaan ma muslimun baa loo kacayaa mise janaasaba haddii la arko waa la kacayaa oo janaasadii xataa yaanay islaamba aha ruuxani muslimba ahaanine bal baabka dambe ayaa ay inooguba iman doontaa iyada xaggaa masale ahaantaasi faman tabicaha ruuxii isagu raacay falaa yaqcud yaanu fadhiisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigayo xadiidku waa kii aan sooba sharaxnay uun laftigii tarjamada haddaan dib u eegnana xataa tuudaca can manaakib arijaal sheekhu wuxuu raaciyey dhigiddan waa raggii siday degtoodii lagaba dhigayo lafdiga xadiidkana xataa tuudaca unbaaba inooguma sugan waxaana adigu sheekhu siuu xaafidnu xajarna halka leeya waxaaba laga yaabaa inuu ishaarayo riwaayo aan dee kitaabkeenna kuba sugnayn oo kolley suhayl ibnu abi saalix aabihii kaba warinayay ayaaba jirtay walow iyadna iskhilaaf jiro laba siyoodba loogaba wariyo ahayd xataa tuudaca fi laxd oo macnaha ilaa ilkii la dhigayo oo macnuhuna uu markaa noqdo riwaayada haddii xataa dhulkii la dhigay weli intaan qabriga la gelin in la taagnaanayo oo ilaa ilkii laba dhigayo sheekhuna markaa riwaayadan buu raajix yeelayaa waayo taa ikhtilaaf baaba kuba sugan lafdi iyagu badhkoodna xataa suhayl oo saa lagaba wariyay badhkoodna ay kaba wariyeen kaba xifdi badan iyo ciddiisaa kuba warinaysay xataa tuudaca fi lardi oo waa lafti ikhtilaaf kuba sugan yahay markaa tii buu raajix yeelayaay oo ah inay arintu tahay dhulka la dhigaye aan ahayn macnuu in xabaashiba la geliyo oo iilkii la geliyo lafdigan subo xataa can manaakib arijaal oo waxa weeyaan waxaan halkaa dee ilaa gaayahan la taagnaanaya waa inta dhulka la dhigayo une maaha macnuu inta la aasayo ma aha ama iilka la dhigayo maaha waa ilaa intaa horta dhulkii la dhigayo ee dadkii siday degtoodii laga dejinayo tan faman tabica falaa yaqcud marka waa kanoo fain qacada umira bilqiyaamna waa taa dee lafdigii hore ayay nooguba sugnayd bal waxa weeyaan xaggan marka la eego axaadiidatay inooguma sugani ruuxu inuu taagnaanayo weeye inta adigu janaasadii aan dhulka la dhigin uu taagnaanayo hadday soo martayna ilaa intay dhaafaysa ama la dhigayo inuu taagnaanayo axaadiidataasaa inooguma sugan xagga marka la eego bal taagnidaas maxaa xukumkoodu yahay kolley akhar asaxaaba iyo akhara taabiciin qowlkoodu waxa weeye inay mustaxab tahay oo adigu ay sunno tahay inay waajibba ahayn ee waana shay lays amray shay laynoo jideeyey ruuxuna tan hadduu la yimaado ajrigeed iyo thawaabkeedii buu leeyahay laakiin inaanay waajib ahayn bacda salaf baa lagaba soo naqliyey inay waajib kaba dhigeen ee laakiin akhar ataabiciin iyo akhar asaxaaba iyo taas tay kuba tegeen kolley ficilka abu hureriya fadhiisigaasna isagoo xadiidkan ogaayo arinta nahyigan ogaa waa inuu isagoo tansiihun kuba xambaarayayoo bal markaa waa qowlka aan leenahay akhara asaxaabi akhara taabiciine bal waxa weeye waa inay sunno tahay kicitaanku dee fadhiisiguna uu noqonayo shay la isu diidaya laakiin xa taxriim aan gaadhsiisnayn taas bay intooda badan aimada kuba tegeen lafdigan qiyaamna bal ruuxii isagu dee hadduu fadhiyey kiciddii waan garanaynaaba ruuxi hadduu fuushanaa wax fuushan yahay maxaayo waa dee isagii kolley waa fadhiyaa laakiin gees kalena dee waa kaasoo aynay fadhigii caadiga ahmaahayn maxaa xukumkiisu noqonaya kolley halkan baa shaarixu leey waxaa suurtagala in laba yidhaaho yonbagii lahu an yaqifa yakuunu lwuquufi fii xaqi kalqiyaami fii xaqi alqaacid waxaaba isagii u habboon inuu joogsado oo joogsigaa uu joogsadayna waxay la mid tahay socodkii uu hakiyey uu joogsaday si dee istaaggii ruux fadhiya istaagayo kaleo kolleyna waatan dadkeenna in badan dab ay tahay caado bal inta la socoto uun mooyaane kuwa xataa jihada kale ka yime gaadhi wata inay hakiyaan ama ay joojiyaan intaa ay dhaafayso dee innagaba waa wax lalaba yimaado oo bal dee joogsigaas baa nooc min alqiyaam ba noqonaya taas baaba dee ixtimaalka ama taas baaba la odhan karaa imaka halkan suulaya sheeko ama lafdigu uu laba odhan karaa ixtimaalkaasi uu kuba sugan yahay halkan baabu man qaama lijanaasati yahuudiyin baabu xukmu bayaani xukmi man bal wuxuu baabaysanya ciddii u kacday lijanaasati yahuudiyin ama yahuudi janaasadii xukumkeedu wuxuu yahay miyaa loo kacayaa ruuxaan muslim ahayn mise kiciddaa hore muslimkuunbay khaas kuba tahay waxaana halkan inooga iyadna inoo soo bixi doona xikmadda kuba jirta kicitaankani maxay tahay iyo waxaan la ysuba farayo xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaam can yaxya can cubaydillaahi bni miqsami can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala anahu qaal kolley hishaam iyo yaxya waa kuwii sanadka horeba inooguma sugnaa waa dasawaaye ibnu abi kahiir cubaydullaahi bnu miqsamna kolley waa nin reer madiine oo hiqa ah aada u mashhuura oo dadkii atbaac taabiciinta raggoodii yaryaraa walow dabaqaa kasii yara waa zuhri iyo qataade iyobaa da-dooda ama dabaqadii saas uu ahaa bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja intan baa wax ka wariya tirmidi baanu kitaabkiisa riwaayo ku lahayn bal waa cubaydillahi ibnu muqsim almadani wuxuu ihi markaa jaabir ibnu cabdillaahi mur rabbina waxaa nalala maray janaasatun janaaso oo meyd baa nala dee rasuulka ilaahoo jooga meelay laba joogaan baa waxaa lala soo maray janaaso fa qaama laha nabiyu sala allahu calayh wasalam janaasadii baa rasuulka ilaaha isu taagade waa kan naamriba in la kaceen fa qumnaa bih annaguna waanu kacnay oo waxa weeye bihi bisababi qiyaamihi weeye rasuulka ilaahay dee kiciddiisiina bay isagay eegayaan isagay ku dayanayaan markaa faqumna waanu kacnay oo bihi ay bisababi qiyaamihi oo rasuulka ilaahay qiyaamkiisa sababtii ayaanu anaguna uba kacnay faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow inahaa janaasatu yahuudiyin ku yahuudiya janaasadii weeye waa yahuudi janaasadii qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuuhi iyadoo loo sheegay inay yahuudi janaasadii tahay idaa ra-aytum ljanaasata janaasada haddaa aragtaan oo janaaso aragtaan faquumuu kaca oo janaasaba haddaa aragtaan bal kaca bal xadiid kale ayaa inoo dambeeya oo ay kuba sugantahay tacliil maalan waxa loo kacayo oon ahayn dee islaamnimo uun inuu ruuxani muslim ahaaye tacliil kale waaba kan xadiidku xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna camru bnu murata qaala samictu cabdالraxmaan bna abi leyla qaala anahu qaal taabicigaas ayaa yidhi taabiciintii oo weyneyd ka mid ah bihi abu leylana waa صaxaabi kaana sahlu bnu xunayfin wuxuu ahaa sahl bnu xunayf iyo wa qays bnu sacdin qaacidayni biاlqaadisiya labadaas صaxaabi meesha qaadisiya la idhaha ciraaq kaba mida ayay fadhiyeen halkaasay joogeenoo meella way fadhiyeen sal bnu xunayfna waa saxaabi ansaara oo dee beder ba raggeedii xaadire kaba mid ahaa qays bnu sacadna waa saxaabi aabihii waa saxaabigii jaliilka ahaa zayd alkhasraj sacad bnu cubaadata ayaa dhalay marka waxay joogeen qaadisiye qaadisiyana waa meel ciraaq kaba mid ahayd halkii dagaalkii shahiirka ayaa furaba u noqday dee ciraaq iyo waxa weeyaan baa markaa wixii kaba dambeeyey inay muslimiintu ay gacanta ku dhigaan oo reer furus lagaba qaado lagala wareego isagu fura u ahaaye sacdi bn abi waqaasna muslimiinta maalinta qaa-idkood ahaa ma ayaami halkaa dagaalka adag uu kaba dhacay ee dee markii ugu horreysay muslimiintana lagula dagaalamay dee maroodiyo ay dagaalkii soo galeen ba ahaydoo dee taasi markii hore maalintii horeiyo ku keentay dhib weyn kuba keentay oo dee ama fardihii ama awrtii wixii way ka dideenba markaasoo fardihii muslimiinta waa xagga dambe kaba maray ciidankii ay hor socdeen oo kaleo dhib badan laakiin markii dambena kolley waa qiso iyo dee markaas marka la eego kolley waa qiso aad iyo aad u qiro badan marka la eego dagaalkaasi u dhacaya wixii ay kaba yeeleen iyo bal umuureen qaacidayni bilqaadisiya famaruu calayhimaa markaasaa waxay la mareen calayhima waa labadan saxaabi dee ibnu abi leylana wuu la joogaa sida riwaayada inoogu dambeysa maaha in ay soo gaadhe uu kaba maqlo wuu joogaye bijanaasatin meyd baa la soo mariyey faqaamaa way istaageen faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi inahaa janaasadani min ahlardi dadka dhulkay kaba mid tahay waa maxay dadka dhulka maxaa looga jeeda ay min ahli dimati dadkan ahludimay kaba mid tahay oo macnaa ahludimihii waxa le waa dadkaan islaamka ahayne laakiin bilaadii ama lagu sugay beerahoodii iyo dhulkoodii lagu sugay iyagoo diintoodii iskaba haysee jizye iyo kharaajka dee dhulka iyo waxaa lagaba qaadayay iyaguna taas aqbalay markaa taasoo dee islaamkiina iyaga uu kuba sugay lagu daayo iyagoo dee hadda majuusba ahaa taasba weeye waxaana ahla dimihii alal ardi looguba magacaabay muslimiintu markay bilaada furateen dhulkaa ay furteen dee wixii cararay way carareen wixii la dilayna waa la dilayba markaa taasoo kale ee dadkii iyagu beeralayda ahaayee dhulkaa deganaa waxaa lagu sugay inay dhulkoodiina gacanta uguba jiro dee kharaajna ay bixiyaan un iyo zake iyo waxyaalaha xoolahood iyo waxay beeranayeen lagama qaadiye bal kharaajna lagama bixiyo markaa tan baa ahla dimihii ahlooguba magacaabay bal saasaa lagu yidhi bacna ruuxani muslim maaha la leeyahy faqaala waxay yidhaaheen in anabiya nabigu sala allahu calayh wasalam marat bihi waxaa soo martay janaasatun janaaso faqaama uu istaagay faqiila laha waxaa lagu yidhi waa xadiidkii imaka inoo horreeyey jaabirba inahaa janaasatu yahuudiyin ku yahuudiya janaasadii weeye faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh alaysat nafsan miyaanay naf ahayn oo ujeedadu ruuxani yahuudi haba ahaadee sow ruux ibnu aadama ma aha miyaanay naf ahayn taas baa rasuulka ilaahay yidhi oo kuba cileeyo oo markaa macnuhu uu yahay kaciddan la kacayo maaha dee imaka kuma salaysan ruuxan diintiisa iyo taa kuma salaysna ee waxaan loo kacayaa kollay sa riwaayaadka xadiidka ama barhkood kuba yimi inadawaa mowtka ina waxa weeyaan ina lilmowti fazacan oo kale waa geeridan iyo dhimashadani kollay argagax bay leedahay arrinkuna waxa weeye oo arrintu ay tahay dee waqtiga caynkaasa waa taas xataa layna faray inaynu had iyo goor xusuusnaano geerida aan xusuusnaano iyo malagan haadima ladaat taasi maxay keenaysaa ruuxii inay amalkiisii iyo ammaanidiisiina soo gaabiso camalkiisii ay badiso bal maalan had iyo goorna uu xusuusnaado qabriyo uuba diyaargaroobo taasay keenaysaa haddaba arrinkan waxa weeyaan dhimashada nafteeda ayaa dee argagax ah dhimashada nafteeda ayaa ah xusuus oo marka arrinku uu yahay bal ruuxii bal maalan markaas geeridu oo ama ruuxaa dhintay uu soo maray dee haddii uu arinkiisa uu noqdo ruuxaan danba ka gelayn oo waxani aanay xusuus ku biirin oo geeri xusuusteed iyo qabri xusuusteed qalbigiisii aanay gelin oo kale waa qafle iyo qaswo weeye ee bal markaa waxay tahay geerida nafteedu ama ruux muslima haba dhinta ama kan kale dee waa waxaa in xusuus keenaya taaiir keenaya ruuxii bal maalan qalbigiisu qoyaanaana khaflo uu kaba qaafil noqdo masiirka isaguba sugaya meeshii kaba saarayo waxay keenaysaa in la xusuusnaado geeri dhimasho iyo qabri in la xusuusnaado bal taas baa deeto kicidan iyo arrintani ay tahayba saas baa markaa ay arin oo lafdigan in laysat nafsan miyaanay naf ahayn bal riwaayo in waxaa kuba yimi ina lilmowti fazacan waana isla macno un macnuhuna waxa weeye bal riwaayo kale sidaa ku timi inamaa taquumuuna icdaaman liladii yaqbidu nufuus ama lafdi ibnu xibaan icdaaman lilaahi aladii yaqbidu larwaax waxaa u kacaysaanba waa kaa nafaa qabanaya weynayntii ama ilaahay subxaana wa tacaala arwaaxda qabanayaba weynayntii oo waxa kuba sugan fazacan min almowt amarkii ilaahoo la weyneeyo iyo xusuus ciddii bal matalan loo xil saaray waa malaa'igtii malagiiyo acwaantiisii oo iyagana xusuustood baa kuba sugan ruuxii oo bal maalan khafladii iyo waxyaalaha caynkaasa qalbigiisa ay kaba baxdo oo xusuusnaado masiirkiisibaa kuba suganoo bal umuurahan looba kacaya dee taasba weeye saa daraaddeed kuma xidhnaa islaamnimo oo jaanibkaa marka la eego dee maaha macnuu iyadoo maydku soo maray arrintaadu inaad lahwigaadii iyo laqwigii iyo wixii aad markii hore ku jirtay aad kuma jirto aanay tani xusuus iyo kugu beerin arrinku taas maaha weeye macnu oo bal waxa weeye haddaba taa waqaala abuu xamsata abu xamsa wuxuu yihi can ilacmashi can camri can ibni abi layla qaala kuntu waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay un weeye camr bnu murana markii horeba uu inooguba sugnaa abuu xamsana kolley sheekhu raximah llahu tacaala ma bukhaari lamuu kulmin waaba atbaacu taabiciintii dadkii ugu waaweynaa ayuu abuu xamsa ka midiyo sanadkani markaa mucallaq buu noqonayaa oo imika halkan walow dee kitaabka rijaashiisa uu kaba mid yahay sheekhuna raximah llahu tacaala axaadiid kala duwan oo mowsuula uu kaba wariyey isagu imika halkan xadiidkii hore unbuu inoogu cadaynayaa cabdiraxmaan ibni abi layla inuu waaqicada u joogay uu kaba maqlaye wax looga soo naqliyey ahayn oo intan baa tan sariixaan uguba sugane laakiin xadiidka waa ka horaynu soo maray waana mucallaq baan leenahay abu xamsana kolley waa nin imaama moxamed ibnu maymuun isukari laba yidhaah asukari waa nisbo kolley waa sukartaa loo nisbeeye mana iibin jirine hadalkiisii macaanaa iyo bal markaa wacdigiisiyo taas baa looguba nisbeeyey oo bal markaa waa adigu aad iyo aad u mudnaayo dee bal maqaamkuu joogay iyo mansiladuu joogay waxyaalaha ina tusaya waxaa kaba mida dahabina siyarka kuba soo naqliyo imaamkiina mubaarak iyadoo la weydiiyey aimada lagu dayanayaa cidda ay yihiin bal oo waxa weeyaan waa jamaacadu cidda ay tahay ama aimada lagu dayanaya ayuu datir iyo abubakar iyo cumar iyo way dhinteen hebel iyo hebel iyo way dhinteen markaasuu deet soo gaadhay isaga waanu nool yahay markaasuu yihi abu xamsaba waa kuwaasuu kaba mid yahay ama jamaacaduu kaba mid yahay waa dee waa imaam qudwe ahaa iyo maqaamkii weynaayo uu joogay maxamed ibnu maymun sukari waxyaalahay soo naqliyaan ee manaaqibtiisa kamida waxaaba kaba mid ahaa ninba malaalla jaar ahaa jaarkiisa la idhaah markaa uu xanuunsado wixii uu islahow ay ka baxday in la eg buu dee ilaahay baa isna kaba caafiyo sadaqaysanayay dadkii usoo rixlaynaya cilmi kaga doonanaya hadduu ruux xanuunsado oo laga yaabaa shu-uuntiisa oo dhanba uu qumaye inin baa lagu yidhiba aqalkiisii oo uu iibinayay kole qasada mid ku dhowna ilma mubaarak bay kaba soo naqliyan iyaduna waa mid kale uun baan filayaa waayo in laba yidhi aqalkiisii buu iibinayo markaasuu malaa lacag buu sheegtay dee qiimaheedii kaba badan afar kun oo dirham uu yihi laba kunna waa iyada laba kunna waa jiwaarka abu xamse abu xamse jaarkiisa oo dee markaasuu isagu markuu maqlo wixii oo dhan wada sii yihi daartaada hayso bal qisadoo kale ibnu mubaarakna way soo naqliyaan aimadu haddaba abu xamse waa ninka maxamed ibnu maymuun waana kutubta lixdaaba dhammaan uu ku wada suganya waana dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa wuxuu yihi markaa camrigu waa ina mure ibnu abi leylana waa cabdiraxmaankii qaala kuntu waxnaa maca qaysin wasahlin waa intan baan leenahay tii hore inay waxa kuba sugnaa uun oo inooguba sugnayd kaana sahlu bnu xunayfin wa qays bnu sacd isagoon kaba maqlina cibaarada uu kaba cabiri karaa tani waa samaaci inuu la joogay markaa xadiidkana iyaga kaba maqlay waxaan la joogay qays iyo sahl radia allahu canhuma faqaala waxay yidhaaheen kunaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu ahayn ayay yidhaaheen oo markaasaa janaasada la soo mariyay waqaala zakariya isna waa mucalaq kale zakariya wuxuu hi ibn abi zaayda weeye can ishacbiyi can ibni abi leyla kaana abu mascuudin wa qaysun yaquumaani ljanaasa macnaa qoladii uu xadiidka marfuuca ka soo naqliyey sahal iyo qays bay ahaayeen saxaabi kale ayuu halkan kusoo biiriyo isaguna ficilkan la iman jiray yaanu isaga xadiid marfuuca iyo dee isagoo rasuulka ilaahay u tiriyey kaba soo naqlinbo abu mascuud albadri iyo qays ibnu sacad yaquumaani liljanaasati janaasada way u kici jireen bal marka waxaa imika halkan axaadiisteedii inoogaba dhammaatay kicidii janaasada loo kacayay ee marka la fadhiisanayo waynu soo maray axaadiidana waxay nooguba sugan iyadana xataa janaasadu haddaanay janaaso muslim ahayn bal ruuxii inuu uba kacayo xikmada meesha ku jirtana waa taaan soo sheegnayo oo waxa weeyaan insaanku maqsuudku inuu yahay insaanku waqtigaa uu geeridaa iyo meydkaa arko inaanu qafladiisii hore uu kuba jiray bacda ru'yatilmeyt inaanay arinta sii socon oonu kuba sii jirinoo taasi waxay tilmaamaysaa tasaahul aanu danka gelayn u aba yeelayn amarka mowdkan iyo dhimashadan oo markaa marka jaanibkaa la eego meydku hadduu muslim iyo haddii aanu muslim ahayn bade xusuustii markaa geeridu iyo xusuustaasi way imanaysaayo tanbaa deeta ay labadoodu wada sinaadeenoo macnuhu bal markaa taas bay tahay xagga marka la eego masalada asalkeeda kicitaanka meydka looba kacayo ama janaaso loo kacayo ahlucilmigu kolley asla mas'ala iyadoo wax kale ay meesha yimaadeen bay iskuba khilaafeenoo shaafici oo kale horta wuxuu kuba taga inaanay waajib hayn bal dee tukaba cabira ah ama arrinkani kicidani waaba mansuuq ama cilo ayuunbaabu rasuulka ilaahay uba kacay mid kastoo laba yidhaahaba inuu mar dambe fadhiistay rasuulka ilaahay baa sugnaatay oo markaasuu kaba cabiray xujaduna iyo waxa la xujaystaana waa kolba wixii dambeeyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walqucuudu axabu ilaya iyadoo la fadhiisto ayaaban kaba jeclahay in laba kaco taasba wey marka bal waxaa jirta xadiid saxiixa muslim kuba sugan oo cali bnu abi aalib xadiidkiisiia oo uu markaa yidhi cali bnu abi aalib rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qaama liljanaasati uma qacad rasuulka ilaahay janaaso u kacay markaasuu fadhiistay kolleyna waa kan eg hadalkii imaamkana saasaa shaaficina ah ee intuu janaaso uba kacay buu fadhiistay marka xaggan uma qacadan laba ixtimaal bay muujiyeen inuu macnuu yahay intay janaasadii dhaaftay dabadeed buu fadhiistay taasi marka axaadiis hore ismama diidayaan janaasadii intay dhaaftay dabadeed wataan dekoladay ku dhaafto ooba la fadhiisanayaan macnaha labaadna waa inuu dee hore beryihii hore hadduu kackacay iyadoo janaasa ay soo martay aanu rasuulka ilaahay kicinba waana dee macnahan shaaficiya bal maala u leeya walqucuud axabu ilaya bal markaa intaas ayaaba ah haddaba waanayn oo arrintu ay tahay in ficilkan dambe ee ka dambeeyey uu ixtimaalayo in ficilkaa horeba mansuuq yahay inuu ficilkaa hore mansuuq yahay ibnu xasan baa wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleh fadhiisigiisaa uu isagoo dadka amray markii hore qiyaamka uu fadhiistay horta wuxuu tilmaamayaa un amarku inaanu la nadbahayn taas baan kuba jamcinaynaa waa arrin kale oon mansuuq lagaba dhigin macnaa inaanu amarkaasi lilwujuub ahayn oonay waajib ku ahayn ruux inuu kacee bal haddii uu sunno yahay waa ajri buu yeelanaya hadduu kace laakiin hadduu fadhiisana ruuxii aathim ku dambaabay ma noqonayo marka halkan lama odhanayo waa naskiya bal taasoo kolley waa masalada bal arinka jire dee waxaan leenahay iyadoo marka la eego jamac min asalaf kaba midii qowlkaas sidaa shaafici oo kale iyo way kuba tegeen oo arrinku inuu mansuuq yahay laakiin waxaan leeyahay aimada intooda badan qowlkoodu waxa weeye bal qucuudkaa dambe haddaan ixtimaalkaa hore baydaawiye la geliyey aan laba gelin wuxuu tilmaamayaa un inuu bal maalan aanu kaa hore waajib ahayne laakiin oo dee waa had iyo goor adiladana haddii la jamcin karo looma kaco in la kala raajax yeelo iyo in bal markaa midkood mansuuq lagaba dhigo jamcintuna kolley nooc taawiil bay laba timaadaayoo maaha un ama taqiid ha la timaado ama takhsiis ha laba timaado ama nooc taawiil ha laba timaado kolley inta jamcigu uu yahay suurtagal looma kacee bal maalan loolama kaco tarjiix ama naskhiya bal waxaan leenahay un dee nadbinimadaas ayay bal maalan noqon ee waxa weeye oo dee axaadiidta kala duwanna ay ku timi xadiidkana kol hadduu ixtimaal kuba sugan yahay waxaan imaka nidhaahno arrintaa kale iyo waxyaalaha kale ayuu nasakhaya amaba jirto bal imaam nawowi raximah llahu tacaala hadalkiisa taasba ahaa oo uu bal maalan leeyahay isagu imaka halkan markay noqoto dee walow dee bacda shaaficiya qowlkoodu uu taasba ahaa ay noqoto annasku laa yusaaru ilayhi ila ida tacadara aljamc naska looma kaco in jamcigu suurtogeli waayo marka hordii jamcu suurtogelayo naska lagaba dhigaya bal waa wax jidaysan waa loo kacayaa meydkii waqtiyada la kala fadhiisanayana waa taa iyada aan sooba maray baabu xamli arijaali اljanaasata duna nisa hadakani baabu xamli اrijaali qaadidii ay raggu qaadayeen aljanaasata janaasada duuna nisaai dumarka duunkood oo cidda meydka qaadaysa de waa cidda aasaysa hadhow xabaasha gelinaysa uun dumarkuna jaanibkaa way kaba daciifsan yihiin waana qalbi jilicsan yihiin oohin iyo baroor iyo waxyaalo iyagu waxa weeyaan taas dee lagama waayo janaasada siay noo soo socotada degdegan leeyaha laba degdegana iyaga xaaladoodu inay janaaso qaadaan aanay kuba qabsan daruuro oo dee taasi umaba munaasibba aho bal qaadidii raggu ay qaadayeen janaasada inay dumarku qaadahayn taas buu baabkeeda yahay xadaثna cabdالcaزiiز بn cabdالlahi waa uweysi qaala xadaثna layث can saciidi الmqburiyi can abihi anahu samica aba saciidi الkhudriyi radi اllah canh ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu yihi idaa wadicat اljanaasatu janaasada haddii la dhigo oo dee nacashkii baaba la dhigay waxtamalaha rijaalu ragga ay qaadaan waa lafdigana rijaal waa kan ragga ay qaadaan halkan dumarkii lama odhanayo waxyaalo wax tumilatna lama odhan haddii la qaado dee cid kastaaba soo geli layd ragga ay qaadaan calaa acnaaqihim qoorahooda macnaa waa dee degtoodaa loo wadaa halkaasaa lagu qaadaayo dee degtiina luquntibaabay isku xigaane fainkaan hadday tahay janaasadaasi saalixatan tusuuban ay tahay oo fiican qaalat waxay odhanaysaa qadimuunii ihormariya oo ila degdega weeyaanoo qabrigayga iyo halkaas maqarkeeda iyo dee beydkeeda ihormariya wain kaanat hayra saalixatin haddaanay ahayn mid saalixa aanay ahayna qaalat waxay odhan yaa weylahaa oo hadday dee mid xun tahay weeye yaa weylahaa hooggeede ayna yadhabuuna biha xaggay ula kacayaan oo way hadlaysaaba dee ilaah baa ka hadashiinaya in waxa weeye ama ruuxdii dee haba hadasho oo dee hadalka halabaa tidhaha ma jasadka laba sida dhawaaqan ha kaba soo baxee laakiin waa waxaa rasuulka ilaahi asaadiq almasduuq dee waxyi baanu kuba warramay wamaa yanduqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaaye uu inoogaba warramay iyadaa hadlaysa yaa weylahaa hoogeeda ayna yadhabuuna biha xaggay la kacayaan xaggay kula ku wadaan bay odhanaysaa de waayo waxay og tahay waxa sugaya iyo dhibta ka horeysa marka rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yasmacu waxa maqlaya sawtaa dhawaaqeeda kullu shayin shay kasta ila alinsaana insaanka mooye wax kasta shayguna waa dee wax kasta wixii jiraba shay waa laguba idlaaqa wax alle wixii jira mawjuudaoo shay waa la yidhaah marka imaka halkan walow xadiidkii marka qabriga ruuxa lagu cadaabayo ay ahayd waxa maqlaya ila thaqalayn waa jin iyo insi mooye inta kale way maqlayaan halkan xataa jinkii lagama soo reebinoo dhawaaqaa hore ee meydka uu dhawaaqayo inta la sida uu ku dhawaaqayo ay leedahay yaa weylaha ina yadhabuuna biha taas ama dee macaad qadimuuniidaas taa saalixadii ay lahaydba waayo sawd baa labadiiba kulminaye waxaa maqlaya shay kasta ila alinsaana insaanka mooye isaga ilaah baa kaba qariyey oo insaankii ma maqlayo walow samicahu insaanku hadduu maqlo oo hadduu maqli lahaa insaanku saciqa waa suu xilaaba waa miirbeelila macnaa waa hadalkaas dee meydkaas uu ku hadlayo hadduu insaanku maqli lahaa qashyo ee kolkol saciqiga dhimashona waa lagaba cabiraayo wuu ku yimaadaa macnahan luqadae waxa weeye waabuu miyirbeeli lahaa insaanku sanbaa deeto isagii loogaba qariyey baltaaba wey bal xadiidku isagoo inoo soo yar noqon doono haddii aan la yidhaaho oo dee waxa weeye nagamaba dheere uu soo yar celcelin doono oo jaanib kale aan markaa eegi doono waxyaalaha jaanibkii tarjamada un weeye imaka xamlu rijaali janaasata duuna nisa raggu inay yihiin kuwa qaadaya janaasada inay dumarku aanay ahayn kuwa qaadaya kolley lafdigana waa lafdigu markaa halkan dee uu sheekhu istimbaadkiisan xadiidku uu inoogaba tusayaana waa cibaaradana waxtamalaha arijaalu calaa acnaaqihim waa mid oo raggu ay yihiin kuwa qaada ama ay ku qaadaan degtooda ay kuba qaadaan lafdigan arijaal ayaa kun walow dee mafhuum laqab uu yahay mafhuum laqabna inta badan xagga usuulka aanu xujaba ahayn laakiin haddana maxay tahay waa cibaaro shaarici kaba timi dee maanaha cibaaradii intay dee macno gaaroo la fahmo wax laga qaata ay leedae loo yeeri karana in laga dhigo mid aan dee laga warramay un waaqac maaha ma haboona bal markaa lafdigaasba weeyaanoo dee jaanib kalena waxa weeye xagga dumarka marka la eego iyagii munaasib uba ma aha waa taa aynu horeba usoo maray umu cadiyo xadiidkeedii inay tihi waxaana loo diidayba inaan jinaasadaba raacno dee kol haddii raaciddii loo diiday qaadidina min baabi awlay noqonaysa xadiidkaa hore aynu soo marrayba daliil buu noqonayaayo kol haddii inay raacaanba loo diiday inay qaadaanna iyadna min baabi awlaa dee waxaana jirta ama baroortooda iyo oohintoodiiyo waxyaalahan kale kaba imanaya haddii layidhaa ha la wada qaadana raggii hadday la qaadaan ikhtilaadkan iyo mafaasidiis iyo waxyaalahaasoo dhamme waa umuro shareecadu ay hor joogsanayso ama ay mancinayso cidda qaadaysa waa ciddan dee waxa weeyaan aasaysana iyagoo hadhow aaskiina ma xabaashina ma gelinayaan mana qaadayaan marka waxay u raacaanna waa taa aynu marnayba inaanay dee jirinba waxay uba raacaan oo dee loona diiday oo lagaba nahiyey ama jawaanibta kale xadiidka wuu soo celin doonaa baabu surcati biljanaasati degdegii lala degdegay janaasada taas baabkeedii wey macnaa in janaasadii lala degdego waana sidee dhaqankeenna ka duwan walow imanka kolkol dee dadka qaarkood ay kaba baydhaan gaadhigii dee shaagga uun loo rogayo bal matalan taas ka duwane waa degdegii lala degdegay in lalaba degdo oo macnaa socodkii caadigaa wax ka sarreeya lagula socdo taas buu baabkeedii yahay waqaala anasun radi allahu canhu anas wuxuu yihi antum mushayicuuna waa dadkiina wada janaasadee sida mushayicin baa tindee kuwa iyada dhawaynayo raacaya tashiic waa tawdiici oo kale dee iyadii baa raacaysaan qabrigeedii baa raacaysaan oo dee bal taas baa tiin wamshi kolley waan ruwaadda kitaabkeenna barhkood baa lafdigoodu san ahaa riwaayada kushmihani oo kale halkan wowda bedelkeeda fa bay ahayd waaljamaacana way laba socotoyn laba yidha antum mushayicuuna famshu waana hadal isku xidhan mushayiciin baa tihiin socda bayna yadayha horteeda iyo wa khalfaha gadaasheeda iyo wa can yamiiniha midigteeda iyo wa can shimaaliha bidixdeeda wa qaala kayruhu anas kayrkii isagu wuxuu yidhi qariiban minha intaaba dee imshuu bayna yadayha wa khalfaha wa can yamiiniha can shimaaliha laakiin muxuu kordhiyey qariiban minha laakiin meel ku dhow dee haka durkino haka fogaanina haddaan dadkii ay aada iyo aad aanay u badnaane dee in ku dhow socda see laakiin ama hadag haddaad ka horeysaan iyo haddaad ka dambaysaan midig haddaad ka socotaan iyo bidax haddaad ka socotaanba isku mid weeye bartaawe bal tarjamadu xadiidkeeda wuu inoo soo socdaa insha allahu tacala waan arki doonaa iyadii macnihiisa laakiin anas qowlkiisan imaka halkan ah dee waxweyn sheekhu uu tarjamada ku soo arooriyey waa aharkan ee ah antum mushayicuuna wamshi bayna yadayha wa khalfaha wa can yamiiniha wa can shimaaliha arrintunay ahayd asurca biljanaasa waxaaba la odhan karaa dee isma laha labadan waayo degdeg lala degdegay ahayd isaguna wuxuu ka waramay un in jina dhinac kastaba laga socon karo haddaad doonto aad ka horeyn karto kana dambayntan karto dee midig iyo bidixna aad kaba socon karto markaa surco lafdigan ah in laga dhadhansado ama halkan lagaba faa'iideysto lafdigan surco dee lafdiganin markaa taasi waxa weeyaan dee daahir ma aha waa arrin ictiraadna sheekha kuba yimi laakiin qolooyinkii dee taraajimtiisa sharxay sidaa zayd ibnu munayir oo kale oo hore aynu kitaabkiisa iyo dee idinkaaba tarjamadiisa usoo baadheen wuxuu kaba cabirayaa xaggan aharka iyo tarjamadu iskaba waafaqsan yihiin aharkii wuxuu kulansaday dadkii mushayiciinta ama dee raacsanaa janaasada inaan meel laguba cidhiidhiyayn oon la odhanayn ama dabadeeda uun socda ama dhinacun kaba socdae dhinac kasta loo waasiciyey markaa waayo dadkuna isku socod maaha bal haddii la lugaynayo xataa ruux daciifoon in badan socon karayn ama gaabisaa jira mid xoog laaba jira bal matalan taas oo kale haddaba wuxuu leeyahay xaggay iska laasimayaan israacii janaasada lala degdegaya hadday jirto in jiha uun lagaba soconayo ama layidhaha daba socda uun dadkiina aanay isku socod ahayn israaci ma suurta galeen israaci baa adkaan laa degdeg haddii dadkii laydhaa geesun wada socda haddana degdega oo kaleo dadkiina ay isku socod aanay ahayn dee waaba la isjiidhlaayo israaci ma socdeen markaa tawsiicadan laysu waasiciyey in dhinac kastaba lagaba socdo ayaa waxay keenaysaa ciddii degdegaysayna ama degdegii lala degdegayna inay dee furso u noqoto haddii layidhaa jiha keliyon kuwa wada urura israaci ayaa bal matalan meeshii aan surto galeen ama adkaan lahaayoo xaggaas bay munaasabada tarjamada iyo bal imaka ay aharka uu yahay ama xadiidkii waa kan khayrkanna aduu koley saxaabi cabduraxmaan ibnu qurdi laydhaabuu hadaltaa ku dhow sheekhu kaba soo noqonaya isagaanu kuba fasiraya isagoo leh sidaasaan umalaynay inuu saxaabigaayo waayo hadalkaa ku dhow ayaa bal matalan saciid ibnu mansuur kaba wariyay cabduraxmaan ibnu qurd saxaabi laydhaa xadaana cali bnu cabdilaahi qaala xadaana sufyaanu qaala xafidnahu min azuhuriyi can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata radia allahu canhu sufyaan ibnu cuyeyna le xadiidkan waxaan ka xifdinay zuhri oo saciid kaba warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal asricuu la degdega biljanaasati janaasata meydka waaba taa iyadii baaba doonayso meydkii baaba doonaya hadduu saalix yahay waa kan la qadimuuni qadimuuni oo ila degdega ayuu leeyahay janaasadii la degdega marka maxay tahay faintaku hadday tahay saalixatan janaasadaasi nafsan saalixa waa naf suuban ay tahay fa khayrun fa huwa israaci naasi khayrun khayrba weeye tuqadimuunaha aa hormarinaysaan ilayhi waa khayr aa u dedejinaysaan xaggiisoo dee maqiil fiican ayaa sugayaba wain yakun hadduu yahay meydku siwaa daalika waa madkuurkaas oo ah saalixada waxaan ahayn oo wax ka duwan hadduu yahay macnaa ay tahay hayra saalixa ay tahay fa sharun fa sharun fahwa markaa isagu ama isla sharun shar weeye tadacuunahu aada dejinaysaan can riqaabikum qoriina oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu amrayaa meydka markaa la sido in lala degdego degdeguna maaha socodkan caadigii aynu caadi u soconno wax ka badan weeye socod ka siyaadsan bal in lagulaba degdego siditaankeedii waa xad aan looga baqanayn meydku inuu wax noqdo ama uu nacashkii kaba soo dhaco ama dee wax kala gaadhaan ama ruuxii dee wadayna aan mashaqo iyo dhib aan looga baqanaynoo dee kiina inay wax mashaqo ay ugu sugan tahay dee lama farayo in meydkiina waxay dhib uga imanaysaa markaa waxaan meydkiina aan xad aan israac aanay dhib ugaba imanayn ruuxii sidayna aan mashaqo iyo culays ama dee dhib aan kuba ahayn degdegu inuu noqdo taas buu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh amray waxaana uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa uu ku cileeyey hadduu meydkani ruux khayr la yahay dee waxaa sugaya qabrigii ahaa rawda min riyaad aljanna ama naxariis iyaba halkaa ku sugaysa waa khayr markaa khayrkiisii uu la kulmayaa u dedejinaysaano isagay maslaxa uguba sugantahay taas hadduu ruuxuu wax aan hagaagsanayn uu yahay ama ruux sharlayaba yahay ama ruux daalixaba uu yahayna idinkaana idiin fiicnayn ruuxa caynkaasa inaad sidataan idinka idinma fiicno suxbadiisiioo dee shar aad sidataan ayaa hore isaga dejinaysaan oo labada xaalaba waa saasay tahay haddii uu wanaagsan yahayna isagiibaa khayr ula degdegaysaan hadduu xun yahayna isagiibaa dee dhaqsa isaga dhigaysaan sharkan oo ma habboona ruux caynkaasa suxbadiisa iyo la joogiisu maba habboona bal taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayna xagga bal markaa israaca halkan kolley aimada qaarkood waxay kuba xambaareen shiddatulmashi macnaa waa adigu socod aad dee waxa weeyaan u degdega ayay kuba xambaareen waana oo yidhaaheen dee way yaanay orodna ahayne laakiin aad baa tallaabada loo dadejinaya waa markaa dee degta lagu sidaba weeye aimada qaarkood waa sida shaaficiya jumhuur culamaa israacan waxay ka dhigeen un maa fowqa sajiyati lmashi lmuctaad socodkan dadku ay caadi ahaan marka laysaga socdo in kaa ka sarreeya uun macnaha socodkii dabiicigaa wax kaba sarreeya uun ee ma hadde ifraad hadhow uu kaba yimaado mafsada meydkii ugaba timaado ama mashaqa xaamilkii ugaba timaado kolleyna labada qowl culimmadu siday kuba jamciyaanay leeyihiinuun horta israaci meeshii waa mustaxab laakiin xad looga baqanaya mafsada inay timaado lama gaadhsiinayo taas lama gaadhsiinayo xaggii kalena dee waa la dedejinayaayo bal taas weeye marka waxay tahay horta taasi waa dee rasuulka ilahi wuxuu noo jideeyey shareecadanu tay amraysa weeye ama arrintan ah in dee meydkii aayar la wado oo gaadhigii shaagga uun loo rogo mafsado badanna way ka ratimaysaa khaasatan innaga xabaalaheennan fogee bal matalan dariiqaa dheer marka la marayo dee sunnihiina way iyo shareecadeedna way khilaafsan tahay mafsada kaba ratibaysaana waxa weeye horta dee wax sharciya maaha aslan wax shareecadeedna meel kule maaha taas mafsada kaba ratibaysaan dee waxaa dhacaysa dadkeena waa kuwan caado ule inaanay meydka dhaafin waxaa laga yaabaa waqti lasoo rawaxayo waqtiyadii la rawaxaye gawaadhiduna ay cidhiidhigahay dariiquna dheeraayoo kale gaadhigii ayar loo rogayo nin kastaa doonaya inaanu dhaafin oo kale inay saacad dadkii ku qaadato meel ay dee shan mirir kaga dhaafi lahaayeen siay u daba socdaan oo dad badan ay saa kuba cadilmaan aan meydka laba socon ee bal markaa waxa ay tahay in si caadiya loo socdee mana dhihin imaka israac aada u badan gaadhigii ha la sii dedejiye laakiin socodkii caadiyaha gaadhi ku socon jiray markan kale aadamaydka sidii socodkii caadigaa u socon jiray ha lagu wada weeye waayo wadadna markaan godgod aanay lahaynay iskaba saafatay loogamada baqanayo suquudkan ay culimmadu tan kale ifraadka badan ee surcada ay kuba sheegaane laakiin in caadi loo wada weeyaan gaadhigii ama iyada waxaan taa ahayn oo gaadhigan la rogaye ee balshaad dhici kartana barhkood intay hor maraan inay gaadhidii kaleba ay diidayaan dariiqii ka xidhayaan si aan loo dhaafin midda gaadhigii la socda ayaa wadadii isku gudbaya si aan kuwa dambe iyo dadkii dhaafila'aan ay u dhaafin waxaasoo dhamme de waxaan sharci ahayn waa waxaan dee maalan sharci waana dhibna iida dadkii laguma samaynayo kale aan la soconna laguma samaynayo dee waana tad mukhaalafada sharcigaa ruuxii haddaan u fiicnayn innagay tahay inaan hore isaga dhigno hadduu fiican yahna isagay maslaxawta in loo degdego taas buu loo dedejiya masiirkiisii bal xadiidka ta inooguma sugana kol haddii sididii teel laba yidhi dee guud ahaan tajiiskiisii oo dhan naaskiisii loo degdego maydhitaankiisi iyo kafantiisiiyo kol haddii la xaqiiqsaday inuu dhintay waaba taasoo waa wax jidaysanba oo maaha arrintu tan uun dee rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh kolley axaadiis baaba in laa yenbagii lijiifati muslimi an tabqa bayna dahraani ahli kol haddaan geerida laga shakisnayn oon la hubsanahayn xadiid buu kuba yidhi ma habboona ruux muslima bakhtigiisu inuu dadkiisii dhex yaallo taasoo kale bal maba habboona waxa weeyaan in laba degdegaba weeye xadiid kalena waxaabuu ahaa oo dabaraani isnaad xasan siduu sheekhu kaba soo noqonayo idaa maata axadukum falaa taxbisuu waasricuu bihi ilaa qabrihi markaa waxay noqonaysaa sididda uun maahee maydhidii iyo kafantii iyo aaskii iyo wixii in hore loo dedejiya kol haddii la hubo ruuxu inuu dhintayoo shaki aanay jirin sida ruuxu wadniu istaagay oo la hubsanay iyo waxyaalaha aanay ahayn baabu qowli lmayiti meydka qowlkiisii odhanaya huwa cala ljanaasati qadimuuni waa xadiidkii makaan soo marnay markaa waan soo sharaxnay xadaana cabdullahi bni yuusufa qaala xadaana laythu qaala xadaana saciidun can abihi anahu samica abaa saciidin alkhudriya radia allahu canhu qaala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها macnaa waa dee dadkaa wada iyo waxyaalahaas iyagu yaanay maqlinbe iyaga kuba odhanaysa yaa weylaha ayna yadhabuuna biha hoogeede xaggay laba tegayaan macnaa iyada dee waxaan masiirkay og tahay markaasa waa halaaga sugayay iyo cadaabka markaasay odhanaysaa halaageeda iyo hoogeede waa murugo ay murugaysan tahay xaggay ula kacayaan yasmacu sawtaha kullu shayin yasmacu sawtaha kullu shayin ila alinsaanu walow samica alinsaanu la saciq waa xadiidkii makaa waan kaba soo baxnay baabu mansafulaxaadiid iyo xaggaas waan kaba baxnay waxay noo iblaamaysaa kolley sufuuftii janaasada iyo wixii lamidka ahaa dee ma wada dhammaydna cashirka markaas sufuufteen baabu man safa safayni aw halaaثata cala ljanaasati khalfa alimaami adakani baabu man safa wuxuu baabaysanyahay balcadayntii ciddii saftay safayni laba saf ee ka dhigtay laba saf dadkii ku tukanayay janaasada aw halaaثata saddex cala ljanaasati waa janaasada korkeeda khalfalimaam imaamka gadaashiisa macnaa tarjamadu waxay ka tahay bal ciddii iyadu la timi waa wixii mustanadkooda iyo daliilkooda iyo wixii ina tusayay way taa u daliilahaa marka janaaso lagu tukanayo laba saf xataa hadday suurtagal tahay weeye intuu masjid weynba ya ama banaanba laguma tukanayo dadka in meesha jooga ay saf keliyon wada noqon lahaayeen saf keliyon ay wada qaadi karto meeshoo dheer daraaddeed ama fado ah daraaddeed in la safoo laba saf lagaba dhigo amase saddex iyadoo imaamkana dee gadaashiisa la joogsanayo kole axaadiid ay noogba iman xadaثna musadadu can abi cawaanata can qataadata can cadaaءin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma wuxuu uhi jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay salaa waa tukaday cala najaashiyi najaashi buu ku tukaday waa salaad haa'ib waa boqorkii xabashaa ee dee muslimiintana soo dhoweeyey fa kuntu waxaan ahaa fi safi athaaniyi safkii labaad baan ahaa aw ithaalida amase safkii saddexaad ayaan ahaa koley riwaayada qataada can cadaa kaba wariyey wabatan riwaayo ayaa inoo dambaysa koley qataada uu kaba wariyey mee cadaa uu kaba wariyey ibnu jurayj oonta qataado ahaynoo iyada uu jasminayo halkii uu kuba sugnaa oo ahaa ama waa riwaayada abuzubayr can jaabir baan u jeedaa inuu safka labaad kuba sugnaatana waa shakoona balnaa safkii labaad amase safkii saddexaad ayaan kuba sugnaa bartaaba wey xagga imaamka gadaashiisa inay kuba sugnaayeen oo imaamka ay kaba dambeeyeen ee taas waana dee dee koledii imaam dadkii daba tukinayo dabadiisaa la joogsanaya waa shay iskaba cad hadal laga soo naqliya cadaana halkan maxalama yeelanayo waxaana inooguma iman doontaa baabka ka dambeeye bal waan isla sharxi doonaaye maalintaa uu rasuulka ilaahay najaashi ku tukaday waana maalintii uu dhintayba oo waxyigaa uguba yimi ee dadkii sufuuf bay ahaayeen rasuulka ilaahayna way ku daba tukanayeen jaabirna ka mid buu ahaa bal xadiidkiisii axaadiid kalena waa kuwan baabu sufuufi cala ljanaasati sufuuftii bal janaasada korkeeda la yeelayay ee dee macnaha safaf lagaba dhigayo taa baabkeedii weeye tarjamadii horunbuu inoo soo celiyey laakiin halkii dee safayn aw alaaa waa kan imaka uu laftii labadii safa kaba baxo jamac buu kaba dhigayoo waa sufuuftii bal maalan marka janaase la tukanaya dadka saf lagaba dhigayay bal markaa waxa ay tahay horta janaasadii marka laguma tukanayo dee waa taasoo meydkii waa xuquuq dee waxyaalihii waajibaadka ahaa ee ciddii ka waraysay fardukifaaya kuba ayd in salaad laguma tukado sheekhuna raximah llahu tacaala tartiibtii baa inoo socota oo maydhitaankii baan soo aragnay kafantii baan soo aragnay bal iminkana waa tan salaadii iyada uu inoo bilaabay iyo wixii kuba tacalluqsanayd xagga marka la eega in safaf lagaba dhigo axaadiidan iyada waxay nooguba iman doonta un umuura ficila oo inay dadku safaf ahaayeen markaa janaasada laguma tukanayay najaash walow bannaan loo baxaybaoo saf dheerba la noqon lahaa laakiin dee kol haddii saf dheer la noqon lahaa dadku hadday dee suurtagal ay tahay safkan lagaba dhigay waa inuu safku raadla halkan taaiir ku leeyahay inuu maqsuud yahay weeye bal taasba iyada horta waxyaalaha axaadiiday nooguma sugan ah waxaana jirta xadiid abu daawuud iyo qolooyin kale ay wariyaan saxaabi malik ibnu hubayre la idhaaho inuu yihi lafdigiisu ahaa man salla calayhi alaaatu sufuufin faqad awjab ninka saddex saf ay ku tukadaan waa waajibsaday ama waa loo dembi dhaafay kolle tirmidiya wuu taxsiiniyaa markaa taasbaa malik ibnu hubayrahaasbaa wuxuu samayn jiray haddii dadku dee ay safaf noqonayaanna sidaasuu ku dayn jiray waana saxaabiga xadiidka warinayay hadday dadku kooban yihiinna wuu qaybqaybin jiroo safaf buu kaba dhigi jiray oo macnaha kolley safkii maanta in safaf lagaba dhigo haddii dee waxa weeyaan xataa dadku ay yaryihiin oo safaf lagaba dhigaa shay maqsuudo weeye sheekhuna waa ka taa kaba cabiray bal xadiidkaa tirmidi uu taxsiiniye xaakimna uu saxiix yeelayna taasaa kuba yimi saxaabigaasna isagu bal taasuu laba iman jirayoo oo dadkuu qaybin jiray hadduu yaryihiin oo dee saf keliya uu noqon karaaba iyagu kala googoyn jiroo safaf kaba dhigi jira ama saddex saf bal taaba weeyo kolle markaa sufuuftii haddii dadka la yareysto ay yaryihiin in safya lagaba dhigo waa shay mashruucaan leenahay xadaثna musadadu qaala xadaثna yaziid bnu zurayci qaala xadaثna macmar can الzuhriyi can saciidi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal naca nabiyu salى اllahu alayh wasalam naca uu waramay oo dhimashadiisii buu sheegay nebigu salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaa asxaabihi anajaashi asxaabtiisii buu najaashi u sheegay dhimashadiisii nacyigana waa tii xadiidkan inoogu horreeyey nacyiga xukumkiisiiyo markii aan soo haynay iyagu u sheegay waana maalintii uu dhintayba taas baa rasuulka ilaahay uba sheego dee waa calaamtii nubuwadiiyo mucjizaadkii uma taqadama rasuulka ilaahay baa hor joogsado iyagiibuu hormaray intuu dee horta uba saaray xaggii musallaha la tegayay fasafuu khalfahu dadkina waxay safteen rasuulka ilaahay gadaashi halkii uu lahaa khalfa alimaami waabatan dadkii way ka dambeeyeen rasuulka ilaahay oo dabadiisay joogsadeen fakabara wuxuu takbiirtay arbacan afar takbiiro ayuu takbiirtay taas way noo dambaysaa takbiirta xadiidkan horena waan usoo marray weli halkii takbiirta maynaan gaadhina sufuuftii baan kuba jirna balkaasi waa xadiid oo inimka rasuulka ilaahay markii uu kuba tukanayay najaashi wuxuu kaba dhigay saddexdaa saf buu kaba dhigay ama dee sufuuf buu kaba dhigay waa kaas saxaabigana safkii labaad buu kuba jiray dee afar goorna uu takbiirtay salaad maqaa'ibna way hayd bal inta iyada xagga salaadda waxa ku tacaamuqsan dib baan ugu joogsan doonaa xadaثna muslim qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna shaybaniyu abu isxaaq hor aynuu soo maray can shacbiyi qaala ahbaranii koley baabu lidni biاljanasa ayaynu xadiidka baabkaa kuba soo maray intan janaaso kuba jirnay shacbi baa wuxuu yidhi waxa ii waramay man shahida nabiya sala allahu caleyh wasalam ciddii u joogtay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh anahu ataa calaa qabri inuu qabri korkii yimi mambuudin go-an oo gaar dee munfarid oo xabaalihii kale ayuu kaba go-naa weeye fasafahum dadkiibuu safay eeg uu safoo sufuuf buu u joojiyey wakabara arbacan afar goorna salaadii allahu akbar buu yidhi qultu waxaan idhi waxaa odhanaya shaybaani yaa abaa camrin waa kunyadii shacbi abaa camri ow min xadaaka xadiidkayna wuxuu yihi cid maalintaa u joogtoo xaadirtay baa ii warantaye yaa kuu waramay baan idhi buu idhi oo isagu aan ku idhi waxaa odhanayay markaasaa muxuu idhi qaala bnu cabaasin radia allahu canhu ibnu cabbaasna wuu joogay markaa waanu yaraaye in ibn cabaas baa i warramay xadiidka mar kalena waynoo soo celin doonaa bal maxaa inoogaba sugan fa safahum tan sufuuf buu kaba dhigin weeye uu safay dadkii saf keliya un may ahayna way kaba badnaayeen xadaanaa ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf ana bna jurayjin akhbarahum hishaam ibnu yuusuf iyo dee dad kaloo la jooga ayuu ibnu jurayj u wada warramay oo wuxuu yihi qaala akhbaranii cadaa-un waa in abi rabaax أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رسuلka إلaahi baa wuxuu yihi قad توفiya waxa dhintay اليومa maanta رaجuل nin صاaلح صاaلxa oo min الxabشhi xabasho kaba mid ah waa nin صاaلxa oo waxa weeyaan xabasho kaba mida ayaa maanta dhintay waa calaamtii نubuwada rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلاaم عليه geeridiisii buu sheegay maalintii uu dhintay iyadoon ognahay dee xabasho iyo halkii ay deganaayeen aksum iyo madiine intay isuba jireen aan ognahay ayuu markiiba kuba waramay maanta isagaa dhintay buu ihi markaasaa muxuu sameeyey fahaluma kaalaya oo kaalaya ayuu yihi kalena waa luqadii malaa xijaas oo kale dee ficilkanaan damaa'ir laba raacin waana jirtaa luqaad dee carabeed luqaadkooda barhkood kaba mido dee marka imaka halkan oo kale iyo markaas dee waxay calaamaadkii raaciya sawowdii iyo aliftiiyo taasoo halkan oo kale fahalumuu bay noqon layda fasalluu calayhi ku tukada kaalay oo ku tukada qaala wuxuu ihi fasafafnaa waanu safanay rasuulka ilaahay gadaashiisa fasala nabiyu sala allahu calayh wasalam calayhi rasuulka ilaahay baa ku tukaday walxal naxnu anagu sufuufun anagoo sufuufa eeg saf iyo laba iyo mayhayna way kaba badnaayeenoo sufuuf baana cala aqal saddex saf bay ahaayeen qaala abu zubayr can jaabirin abu zubayr wuxuu yihi isagoo jaabir xadiidka ka warinaya kuntu fi safi thaani markii hore waa k aw thaalithi riwaayadii qataada can cadaa ee abu zubayr can jaabir maxaa kuma sugnaa safkii labaad baan kuma sugnaa bal xadiidka horta siaan soo sheegnay rasuulka ilaahay dee aclaamtii nubuwadiisa kuba sugan rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan kuba tukaday maka najaashi magaciisuna dee xadiidka inoo soo noqnoqon doona uu inoo dambeeya asxama ayaa inooguba iman doona maalintii uu dhintayna uu kuba tukaday salaad qaayib marka ba laba masalaa jirta labadaba oo halkan culimaduna khilaafkoodu ay jiraanoo mid weeyaane rasuulka ilaahay kol hadaanuu isagoo masjidka joogo masjidkii kuba tukan uu bannaankii dadka ay u baxeen ama musallihii aimada qaarkood baa xadiidka waxay u daliishadeen inaan dee lagu tuka meydka la soo gelinayn masjidka ama salaad aan lagu tukanayn masjidka dhexdii meyd aan laguba tukanahayn waana qowlka xanafiyada iyo maalikiyada oo kan bal taa qowlkoodu laakiin halkan waxay leeyihin xadiidka dee xuja taa ugumaba sugno waxaanay xuja uguba sugnaynba imaka halkan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa la arkaa dee macno aantaa ahayn masidiidba inaanu uba bixine dadku ha bateen arrinkiisan addoonkaa dee saalixaana aada ha u faafaba taas inay ahaydba waayo rasuulka ilaahi baa waxaa kaba sugan suhayl ibnu bayda saxaabi la odhanayay oo asxaabtiisii kaba mida muhaajiriinta ahayd inuu masjidka dhexdiisa uu kuba tukaday markaa bal xadiidkan intaa daliil ugumaba sugna waxaabay tahayba ama kahro jamac iyo bannaanka iyo arrinkiisu inay shaa'ic noqdaan iyo baltaa isagoo doonayayba e aanay ahayn badanoo bal xadiidka iyada jaanibka daliil ugumaba sugnay daahirku ahayd biqasdi takhiir aljamci aladiina yusaluuna calayh iyo dee inuu islaamnimo kuba dhintay in la faafiyo taasi iyada waa masalo masalada labaad ee kalena waxa weeye xadiidku daliil u yahay in dee ruux maqan oo beledkii kaba maqan in lagu tukado salaad salaatulqaayib dee san inaguba aan samayno inay wax jidaysan tahay kolley jumhuuru salafna qowlkooda weeye shaaficiyo axmedna qowlkooda weeyaanba taasba bal ibnu xasm baa yidhi axad saxaabada ka mida mancintaa uu manciyey xaggiisa lagama hayo waatu kaba cabiro shaaficna wuxuu idhaha salaada meydka lagu tukanaya waa duco loo ducaynayo taasun weeye marka hadduu dee isagu isagoo duuduuban ka hor yaalana waa tan lagu tukanayo waa loo ducaynaya dee hadduu kaa maqan yahay ama qabri uu kuba sugaya qabrigana waa tan imakaan soo maray rasuulka ilahi qabri korkiina ku tukada laakiin baabbu u keeni doonaa taas waan iskaba dibdhinaya waa isla mido waa ducadiina waa laguba ducaynayaaye bal markaa xadiidka way nooguba sugantahay khilaafka meesha jira waxa weeye labada madhabood ee kale qowlkooda ah salaada qaa'ibka inaanay jidaysnayn waa qowl ay leeyihiin taas culimmada qaarkoodna waxaabay leeyihiin maalintii uu dhintay un iyo wixii ku dhowaa mala qisadan unbay lafdigeeda eegeen waayo maalintuu dhintay ahayd ayaa lagu tukanaya muddada haddii sii dheeraata laguma tukanayo barhkood baa yidhaaha hadduu jihaadii qiblada kaa xigo de isaguna jihaadaha kole xagga walow qibladii uu kaba sii dameeyey laakiin jihaadii waaba xigay waana qisadan dee jumuudkeedi iyadoo daahirkeedii un laguba engego iyaduune bal waxa weeyaan taasba weeye bal waxa weeyaan barhkood baaba iyagu yidhaaha kalayna mala bacd shaaficiyana qowlkood weeye waxaan filayaa taqiyudiin ibnu taymiyana waa qowlkiisa uu soo naqal bal maalan uba yidhaaho haddii dee ruuxii beledkaa uu joogo cid ay ku tukato laguma tukadayna laguma tukanayo haddii aan laguma tukanna oo tanay kaba dhigaan qisadan e inaan dee cidi kuba tukan e waa lagu tukanayaa bal abu daauud baaba raximah llahu tacaala xadiidka tarjamo u dhigta asalaatu cala almuslimi yaliihi ahlu shirki bibaladin aakhar ruux muslim oo dad ahlu shirki ay aaskii sii tawaliyeen beled kale bal salaaddii laguma tukanayay laakiin waxa weeye wax khabaroo kuba yimi inaanu markaa cid kaloo muslimi aanay halkaa joogin oo isaga lagu tukan weliba oo nin boqorana uu ahaa xataa haddii lama idhaa imaankiisii buu qarsanayay iyada wax khabaroo taa yimine maba jirto iyada taasna wax la jasmin kara maaha bal arintan waxaa muhima un salaada qaa'ibka qolooyinkaa iyagu yidhi laguma tukanayo wax maqan ictidaaraad kala duwanba ilaahayna waxyaalaha ictidaaraadka haddaan midhanu kaba soo qaado barhkood baaba yidhi bacdalmaalikiya keyrkood rasuulka ilahi waa ka duwanyo isaga waa loo kashfiyey de waa taa maalintiiba loo sheegay uu dhintay waxyiguuba yimi markana waa hortiisaa la keenay waa loo kashfiyo salaadiisana waxay la mid ahayduun imaam salaadii uu ku tukanayay mayd hor yaalla dadkuna aanay arkayn dadkii ka dambeeya ma arkayaan laakiin isagu arkaya taasubay kaba dhignaydoo bal maxawe taas waana qolooyin bal ixtimaal ay dee kolley akhar min shakhs ama qolooyin kala duwan lagaba soo naqliyo marka waxaana uu sheekhu leeyahay raximah llahu tacala qolooyinkiina fatxulbaari haysaan halkaa eegta safxada markuu dhammaynayo xaafid bn xajar baa le wakaana mustanada qaa'ila dalika maa dakarahu lwaaqidiyu fii asbaabi bikayri isnaad waxaa laga yaabaa qolooyinka saa yidhi waaqidi wuxuu sheegay cibaarada haddaa ila aragteen markuu safxada dee waa wada sharxun safxadu masaladunbuu kuba dhasharxaya laakiin dadka aniga ila midkaa dabcadayda afar sadar intaanay dhammaanun safxadu waa meelaha sadarka shanaad iyo meelahaasay noqonaysa ama sadarka lixaad xagga hoose marka laga tiriyo waa heli doontaan haddii kale waxba isku daalinine laakiin cibaaradan uga jeedaan waxaweye nuskhadayday dhacday bal haddaa iga duwantiina io saxa ma dakarahu wakaana mustanada qaa'ila dalika maa dakarahu lwaaqidiyu fii asbaabi ciddii sheeshay mawaaqidi baa mise waa waaqidi kolley waxaa jirta cumdatulqaariga oo halkan waxaa kuba sugnayd alwaaxidiyu waana taasaa sawaabo weeye waaqidi waayo waxaan leenahay waaqidi waa runoo kitaab maqaasiya waxyaalo uu leeyahy laakiin kitaab asbaabbu kaba cabiree waa kitaabkan asbaabu nusuule ina soo gaadhee madbuuca dee mufasirkan shahirkaa weeye mufasirkan shahirkaa marka halkaas baan uga jeedaa un alwaaqidiyu ay taalo waa alwaaxidiyu fii asbaabihi macnaha fii asbaabi nusuuli lahu weeye marka ibnu cabaas buu kaba sheegay bal adiga waxaan leenahay ictidaaraad kala duwan bay ku ictidaareen waxaan leenahay horta dee siduu imaam nawiidha haddii waxyaalahan wixii nusuuseed saa kuba timi abwaab alictidaaraad iyo waxyaalo saasun laguma furo in badan oo dawaahirta sharciga in lagu camalfalaa meesha way kaba baxaysaa waayo waxyaalaha cas hadday jiraan waa san tanba loo soo naqliya loo soo naqlin lahaa marka hadal baa jira ibnu camrabi isagu maaliki yahay waa maaliki almadhab ibnulcarabi imaamkan bukhaarina sharxay tirmidina sharxay dee aayaadka axkaamtana leh intaba kutubtiisaas ayaa wuxuu idhaha waa madhabkiisiiba kaba warramayo waa insaafkoodii qaala almaalikiyatu laysa lidalika ila limuxamed waxay maalikiyadu yidhaheen waa madhabkiisii waa qoomkiisiibuu kaba hadlayaa arrinkaa nebi muxamed un baa leh markaasuu yihi waxaan odhanaynaa wamaa camila bihi muxamedun tacmalu bihi ummatu nebi muxamed wuxuu ku camalfalay ummaddiisuna way ku camalfalaysaa markaas waayo asalka cadam markaasuu muxuu yihi haddana isagii baa leh waxay yidhaheen tuwiyat lahu lardu wa xudirat iljanaasatu bayna yadayn dhulkii baa loo soo duubay oo janaasadii baa la horkeeda markaasaa muxuu kaba cabiray ina rabbana calayhi laqaadir waina nabiyana laahlu lidalik walaakin laa taquulu ilaa maa rawaytu ilaahay taa uu karaa nabigeenna ahl buu u yahay umuurahaas laakiin taasoo kale ha odhanina waxaa wariseen mooye miyaa la wariyey walaa takhtaricuu xadiian min cinda anfusikum walaa tuxadiu ilaa bihaabitaati wadacu dicaaf waa nin madhabkiisiia laakiin qoladii buu la hadlaya madhabkiisa wuxuu leeyahy waxyaalahaas kale waxay kuba dhowdeysay qiso soo arooriyan ama dee wax lasoo naqliyo ah rasuulka ilaahay markuu qaaru thawr kuba jiray oo kale abibakar markaa uu lahaa dee haddayn arkaan taasoo maxaan yeelaynaa intuu yidhi ayuu yidhi de halkanaan kaba baxayna halkan way furanto waaba badi oo dhinacooda oo kale kalaamda ibnu katiir bidaaya oo ku leeya de waxyaalahaas umuuro kol haddaanay sugnayn waa umuuro la isku daaliye maaha marka cibaaruu leeyahay halkaas waana waxyaalihii maanta dee hadalkii jaanibkiina marayay maanta hadalkaa ibnuqayim ibnu carabi waxau ku dhammaaday walaa tuxadisuu ilaa bihaabitaati wadacu dicaafa fainahaa sabiilu talaafin ilaa ma laysa lahu talaaf laba cirawaaro oo janaas taami kama dhexeeyo ama jinaas taami kama dhexeeyo si ay bidiciyintu yidhaahaan muxuu yidhi fainahaa sabiilu talaafin ilaa maa laysa lahu talaafin markaa tani waa tii xaggiina ahayd idinkaas soo rogrogi doona bal talaaf iyo talaaf maxay tahay maxaa looga jeedaa maxay macnaheedu tahay waana weliba habeen dambe maan doonaya maaha inaan sii raajino waa cibaaradiisana fainahaa sabiilu talaafin ilaa maa laysa lahu talaafin talaaf iyo talaafi waana laba cibaaro isqaabil isla lafdiya laba macno kale leh bal markaas macnihiisa idinka ayay tahay waa xaggiinii markaa taasi waa ti intii ah xaggiina ahaan jirtay insha allah habeen dambana waxa weye inaan sii raajina maaha bal waan dhaafee bal waxa weeyaan salaaddii qaybka waa laguma tukanaya dee ruuxii maqnaa bal waa taasoo kale waa laguma tukanayaa in arinkan ah beled haddii aan ama beled gaalo uu kuba dhintoon laguma tukana dee walow aimo kala duwan shaaficiye saa barhkoodii ay yidhaaheenba ama aimada qaarkood haddaan waxaan leyn dee wax inasoo inaan lagu tukan jiraa ma jiro waa ixtimaal uun waa suurtagal uun laftigaa uu waaxidii u tiiriyeyna kolley waa sanad la-aan oo wax sanaduu leeyahay ma jirto saa daraaddeed bal waxaan leenahay waa lagu tukanaya waa duca loo ducaynayo unbay laba mid tahay waxaana sheekhu faa'iido uu kuba khatimay cid alla ciddii tidhi iyagu bannaysay asalaat cala alghaayb asalaat cala alghaayb bannaysay waxay leeyihiin fardu kifaayuu ku dhacaya oo macnuhu waa maxay ruuxii waa maqan yihi waxaa dhici karta in layskaba aasay oo aan laguma tukan haddii lagu tukado salaada ghaa'ibka faradkii kifaaya dadka saarnaa wuu ku dhacaya fardu kifaaya ku dhacay waa qolooyinkii iyagu baneeyey o dhammatay kuwa ijmaaceen laakiin ibnulqataan buu leeyahay ayaa laga soo naqliyey in yajuusu dalika walays way bannaantahay laakiin faradkii dadkii kama ridayso bal waa taase laakiin masalada dee kole duu leeyahay ciddii banaysayba way kuba ijmaacday wax qowlkaa sheekha lagama soo naqliyey uun mooyaane waxaan leenahay dee taasoo faradkina oo kuba dhacaya bal haddaan cidi ku tukan weye in haddii lagu tukaday farad hore u dhacay ee waa duco loo ducaynayo uun bal taasba weeye ama ibnulqadaan kan uu sheegayo ka cabiray axadu asxaabi ilwujuuh min ashaaficiya tanna talaaf iyo talaafta ku biirsada ibnulqadaan kanna bal tarjamadiisa idinkaa xaggiina weeye asxaab ilwujuuhna kale de waa macnaa oo qolooyinka martabada sare jooga ee wejiyada leh madhabka shaaficiya ayuu kaba mid ahaa ee bal tarjamadiisana isagana inoo soo baara inta yar baan raacinaya waa xadiid aynu hore usoo marray dibna aan usoo mari doono baabu sufufi sibyaani maca arijaali fi ljanaa-is waa caruurta yaryar safkooda ay gelayaanay raggii la safanayaan ee raggii ay dhinac joogsanayaan filjanaa-is oo macnaha ujeedadu markaa janaase lagu tukanayo hadday dad aan qaangaarin joogaan gooni looma saarayo iyagu safkaara ma noqonayaane raggii unbay safkoodii gelayaan taas baa daliilkeedii iyo musanadkeedii wuu u baab yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna cabdالواxid qal xadaثna shaybaniy can caamirin camirku waa shacbigii marka dhaweyd aan soo hayna xadiidkuna imakaba waan soo maray can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam mara wuxuu maray biqabrin qabri qad dufina leyla waa kaalkii uu mambuud kaba cabirayay asalaat cala alqabri xukumkeedu waa inoo dambeeyaa ilaa muddo miyay leedahay oo ma intu cusub ya mise waa lagu tukan karaa intaa in ka dambaysa dee baabbuu isagaa u dhigan doonaa insha allah habeen baa la aasay rasuulka ilaahayna muu ogeyn faqaala wuxuu yihi mataa dufin hada goorma kan la aasay qaal wuxuu yihi albaarixata xalaytaa la aasay qaala wuxuu yihi afalaa aadayntumunii maxaa iisoo ogeysin weydeen kolley baabkii baabulidni biljanaasana xadiidka waynu kuba soo maray waana shaqsigu markii hore xanuunkiisa uu kuba soo booqan jiray baa inooguba sugnayd halkaa kuba soo maray qaala wuxuu yihi andafannaahu waanu aasnay fii dulmatin layli habeenka mugdigiisii iyo dee waqtigii habeenku dadayuu madow yahay baanu aasnayoo fa karihnaa waxaanu nacnay an nuuqidaka inaan ku toosino fa qaama rasuulka ilaahay adaag iyaga way ku tukadeen kolley waana beledkii uun ma hatani salaad qaa'iba waa qabri baa lagu tukanayaa salaad la-aanna may aasino waa saxaabadii rasuulka ilaahay bay u naceenuun waqtigaa habeenkiia inay soo kiciyaan fa qaama uu kac istaagay fa safafnaa khalfahu annaguna gadaashiisii baanu dee safaf u joogsanay annagoo ku tukanna janaasadii qaala bnu cabaasin wuxuu ihi wa anaa fiihim eeg dadkaa saftay ayaan ku dhex jiray isaga uga jeedaa xajatulwadaac baa dee uu ahaa qaangaadh kuba dhowaa uun waqtigana xajatulwadaac way kaba horeysay markaa muu qaangaadhin waana kan safkii galee gaar umuu joogsan fa salla caleyh rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaa uu ku tukaday allah subxaana wa tacaala aclam